بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلaalة في الناar waxaan ku soo jirnay taxanaheenii ahaa yaan ka digtoonaanaa waxyaabaa aan ka digtoonaanayno waxaa ka mid a carabka in hadal xun lagu hadlo oo baatil ah oo aakhiro dhibkii u keenaaya oo ciqaabu ay ka dambayso waa inaan ka digtoonaanaa kaas culammadu waxay yidhaahdaan aamusku waa in hadalka xun ee baatilka ah laga aamuso xaq oo laga aamuso samti laguma magacaabo samtiga iyo sukuudka iyo xoogaa kala duwaan oo qaarkood baa waxay ku leeyihin sukuudku waa in hadal oo dhan laga joogsado xaq iyo baatil wuxuu doona ahaade samtiguna waa maxay waa in baatilkii ku hadalkiisii la iska ilaaliyo marka qofku waa inuu carabkiisa ka ilaaliyaa beentii xantii isku darihii isku dirihii iyo been abuurashadii iyo qowlu zuurkii wax alla wixii hadal xuna ee sharcigu naga reebay carabkani marka waa nicmo ilaahay na siiyey oo aada u weyn xajmigiisu waa uu yaryahay laakiin daacada lagu gudan karaana aada bay u weyn tahay oo towxiidku ugu horreeyey islaamka lagu soo gelayey dikriga alle maaragtay iyo qur-aanka la akhrinayey aada baa maaragtay daaco weyn loogu helaa dembiga lagu galaan aada u weyn oo marar fara badan dadku waxa ay ku gaaloobaan waa wax ay ku hadlaan marka maadaama yani in la sii daayo carabkii ay fudud tahay wuxuu noqday xubnaha midka maaragtay ugu caasinimada badan oo aan ku maqlaynin adiga dadkuna aada bay u fududaysteen sharta carabka iyo khatartiisa oo kama digtoonaadaan shabaagtiisa shaydaankuna aada buu u isticmaalaa carabka si uu qofka u lumiyo marka maadaama khatartii carabku ay aada u weyn tahay waxaa looga badbaadaa aamuskaa in lagu dadaalo rasuulku wuxuu yihi sala allau alay wasalama xadiidkii tirmidi iyo daarimi iyo axmed iyo tabraani iyo keyrkood bay wariyeen sheekh albaanina uu waa saxiix yidhi man samata najaa qofkii aamusa oo inuu ku dhawaaqo wixii shar ahaa ka aamusa waa uu ka badbaadaa ciqaabkii maalinka qiyaamo marka hadalku shuruud buu leeyahay si qofku simbirraxashada isaga ilaaliyo waa in marka ugu horreysaba horta hadalka wax sabab ah waa inuu leeyahay oo nacfi aada soo jiidanayso uu meeshii jiro ama dhib aada iska dafcinayso iska difaacayso uu jiro marka waxay aan sabab lahayni waxay iska noqdaan hadal badi iyo wax maalaa yacni ah hadalkii aan sabab lahaynu wuxuu noqdaa hadal xun buu noqdaa qofkii naftiisa usii daaya marka inuu iska hadlo oo aan iska fiirinin wax hadalka ku bixinaaya oo macnihii saxdaa inuu asiibo aan ku dadaalaynin qowlkiisu qowl xun buu noqdaa ra'yigiisuna ra'yi fiican ma noqdo shardiga labaad waa maxay meesha munaasabka u ahayd hadalkii waa inaad geysaa waktigii munaasabka u ahaa qofku haddaanu hadlin waxba laguma intifaaco waxaan lagu intifaacayna waa maalaa yacni hadduu soo hormariyo marka wax in dib loo dhigo ay ahaydna degdeg bay noqotaa iyo caqli xumo hadduu dib u dhigo wax in la soo dedejiyo ay ahaydna waxay noqotaa cajzi iyo kaslaannimo shardiga saddexaad waa maxay oo ay culimmadu sheegeen waa inuu ku kaaftoomaa intii looga baahnaa haddii aan lagu koobin marka hadalkii intii looga baahnaa wax hadda celinaya marka ma jiraan oo khatartiisi aada bay u badataa waxaa kaloo shardi ah oo kii afraad ah inuu qofku ereyada uu ku hadlaayo waa inay noqdaan ereyo la doortay oo la iska hubiyey waxaa muhima marka siday culimmadu sheegeen inaanu ku talax tegin ammaanta caayada iyo wax ka sheegana aanu ku xadgudbin ayadana oo labaduba waa laba arrin oo aada u xun waxaa kaloo aadaabtii hadalka ka mid ah in jacayl uu wax jecel yahay ama cabsi uu wax ka cabsanaayo ay ku bixiyaan inuu ballan sameeyo oo ballanqaad uu sameeyo ama goodi uu sameeyo oo labadu hadhow uusa awood u yeelanin qofku markaa hadalkiisa iska sii daaya oo carabkiisa sii daaya oo sida uu camalka isaga ilaalinayo aan hadalka isaga ilaalinin ballankiisu marku wuxuu noqdaa ballanka bax hadhow ma oofiyo hadduu goodi sameeyana wax laga caajizay buu noqdaa haddii qofku marka hadal uu ku hadlo waa in camalkii uu ku rumeeyaa oo hadalka kaa soo baxaya adiga khiyaar baad u leedahay laakiin hadhow fulintiisii waa lagaa sugayaa waxay yidhaahdaan marka qofku inuu sameeyo waxaanu hore ugu hadlin yaa ka qurxoon inuu ku hadlo waxaanu samaynaynin oo ceeb bay ku tahay marka uu hadlaayana sidoo kale hadalka qofku waa inuu munaasabadiisa u fiiriya oo haddii uu dadka wax jeclaysiinayana uu tartiib u sheego haddii uu dadka wax ka cabsiinayana xoogaa uu adkeeyo oo uusan cagsi samaynin waa inaanu korka waa inaanu codka aanu kor u qaadin dhaqdhaqaaqa xunna maarata uu iska ilaaliyaa hadalka kiisa xun waa inuu iska ka digtoonaadaa qofku wixii marka in aada loo caddeeyo afka lagu ballaariya aanay wanaagsanayn waa inuu sarbaab iyo waxaas isticmaalo hadalka xunna lama dhegaysto dhegaysla'aanta aadan dhegaysanaynin waa inkiraad aada inkirtay qofkii markaa hadalkii xumaa sii wadi maayo lalama sii wado dadka hadalka xun mahmaahyada dadka maaragtay waxmagaratada ay isticmaalaanna in dadka cuqaladaha ay isticmaalaan maaha oo dadka ahlu cilmiga ayo adabta lahaa mahmaahyadoodaoo kale waa in la isticmaalaa waxyaabahan laga reeba waxaa ka mid a inaan ku dhaaranno allah waxaan ahayn wuxuu yihi rasuulku sal ll ly slam alaa ina allaha caza wajalla yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum alla wuxuu idinka reebayaa inaad aabbayaalkiin ku dhaartaan faman kaana xaalifan qofkii dhaaranaya falyaxlif billahi allah ku dhaarto aw liyasmut ama ha iska aamuso wuxuu kaloo yihi rasuulku sal alla alay slama man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qofkii alla iyo maalinkii dambeeye rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso wuxuu kaloo yihi rasuulku sal alla alay slama ana zaciimun bibeytin fii rabad اljannati liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqan waxaan u damaano qaadayaa buu yihi rasuulku sal alla alay slama guri bannaanka jannada ku yaala qofkii muranka iyo dooda iska daaya xaqba maarata ha ku murme wa bibeytin fii wasat aljanna waxaan u damaano qaadayaa buu yihi rasuulku sal ly slama guri jannada dhexbartankeeda ku yaala liman taraka alkadiba wain kaana maasixa qofkii beenta iska ilaaliya yacni kaftanba ha ahaatee ama qof kaftamayaba ha ahaadee wa bibeytin fii acla aljannati waxaan kaloo u damaano qaadayaa buu yihi yacni guri ku yaala jannada meesha ugu sarraysa liman xasuna khuluquhu qofka akhlaaqdiisa ay wanaagsanaato waxaa kaloo rasuulku sheegay sal ly slam in gefka bani aadamka ka soo fulaa wax ugu badan ay tahay wax carabkiisa ka soo fulaa akharu khata bini aadama fii lisaanihi waxaa kaloo rasuulku sal ly slam la weydiiyey yaa muslimiinta ugu wanaagsan baa layihi ugu fadli badan markaasuu wuxu yihi man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi qofku muslimiintu ay ka badbaadaan carabkiisa iyo gacantiisa waxaa kale oo uu yihi rasuulku sal ly slam in allaha yardaa lakum halaatan saddex buu alla raallin kaga yahay wayakrahu lakum halaatan saddexna waa idiin nacaa alle fayardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a wuxuu raalli idinkaga yahay inaad keligii caabudaan oo cibaadadiisa aad wax kale la wadaajinina wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu inaad xarigga alla wada qabsataan oo aad waxba ka tegnina diintii oo aad ku walaalowdaan oo aadan kala tegnina wayakrahu lakum qiila waqaala qiila iyo waqaala iyo alla idin necab yahay wa kahrata su-aali iyo su-aal badnaanta iyo waidaacat almaali xoolihii oo la dayaco marka qiila waqaaladu maxay tahay waa dadka akhbaartoodii iyo hadalladoodii oo layska dhex dabaasho mararka qaarkood waxaad arkaysaa dadkii oo ku dagaalamaya waxaan dhacaya iyo hebel baa saas yiri hebel baa halkaas maray iyo kada iyo wax noocaas oo kalea su-aasha badanina waa maxay waa in wax aan dhacaynin la weydiiyo oo wax maarata xaajaa u yeeraysan aanay jirin xadiidkii mucaad waxaa ku jirtay rasuulka sal ly slama yaan safar kula jiray buu leeyahay maalin baan marka usoo dhowaaday annagoo soconna markaasa waxaan ku yidhi akhbirnii bicamalin yudkhiluuni aljanna waxaad ii sheegtaa rasuulka allow camal igeliye jannadii oo sabab iigu noqda inaan jannadii galo wa yubaacidunii min annaar naartii naga fogeeye qaala wuxuu yidhi laqad sa'altanii can cadiimin arrin weyn baad i weydiisay wa innahu la yasiirun calaa man yasarahu allahu calayh waana u fududyahay qofkii alla u fududeeyo tacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a allaad caabudaysaa keligiis cibaadadiisana wax kale la wadaajin maysid wa tuqiimu salaata salaaddii waad oogeysaa wa tuuti zakaata sakadii waad maaratay bixinaysaa wa tasuumu ramadaana bishii ramadaan baad soomaysaa wa taxuju lbeyta beytkii alle yaad u qasdaysaa ad soo xajinaysaa uma qaala intaa kadib wuxuu yihi rasuulka sal ly slam alaa adulluka calaa abwaabi alkhayri albaabada khayrka miyaanan ku tusaynin assawmu junnatu soonkii waa gaashaan naartii buu gaashaan ka yahay waasadaqatu tudfiu alkhati'ata sadaqaduna waxa ay demisaa dembigii kamaa yudfiu almaau nnaara sidii biyuhu ay dabka u deminaayeen wa salaatu arajuli min jawfi illeyli iyo qofku inuu habeenkii salaad dukado salaatuleyl dukado markaasuu wuxuu akhriyey rasuulka sal ly slam aayadda suuratu sajda ku jirtay ee alla uu yidhi tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici ilaa yacmaluuna uu ka gaaray yacni dhinacyadoodii yaa meelay seexanayeen ka fogaanaya macnaha salaad bay u taagan yihiin kadib wuxuu yihi rasuulku sal alla ly slam alaa ukhbiruka bira'si اlamri kulli arrinka madaxiisa miyaanu kuu sheegayn iyo wacamuudihi tiirdhexaadkiisa wa dirwati sanaamihi iyo kuruskiisa iyo kuruskiisa baarkiisa yani meesha ugu sarraysa laga wadaa qultu balaa baan idhi haa ii sheeg baan idhi rasuulka allow qaala wuxuu yihi rasu lamri amarka waxaa ugu sarreeya arrinka waxaa ugu sarreeya alislaamu islaamki wa camuuduhu salaatu tiirdhexaadkiisina waa salaadii wa dirwatu sanaamihi meesha ugu sarraysana oo macnaha kuruska maaragtay baarkiisa ahna waa aljihaadu jidka alle oo lagu jihaado uma qaala wuxuu yidhi alaa ukhbiruka bimilaaki daalika kullihi miyaanan kuu sheegayn meesha waxa dham ay ku wada aruursan yihiin oo waxaaso dhan isu keenaaya qultu balaa baan idhi ii sheeg baan idhi yaa nabiy allah fa akhada bilisaanihi carabkiisii buu qabtay rasuulka sal slm fa qaala kufa calayka haada kan iska qaba buu yidhi faqultu waxaan idhi yaa nabiy allah nabigeyga allow wa innaa lamu'aakhaduuna bimaa natakalamu bih oo miyaana loo qabanayaa waxaan ku hadlayno qaala wuxuu yidhi haakilatka ummuka hooyadaha kaa gablanto hooyadaha ha ku weyso yaa mucaad mucaadow wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo naarta dadkama waxaa weji weji u geliya ama sansan ilaa waxa carabkoodu uu keensada moogiye xadiidkii sufyaan bn cabdillahi athaqafi waxaa ku jirtay waxaan ku yidhi buu leeyahay rasuulka sal ly slam xadithnii biamrin actasimu bih ii sheeg wax aan ku dhego oo aan qabsado qaala wuxuu yidhi qul rabbi allahu tuma istaqim macbuudkaygu waa allah keliya dheh kadibna toosnow oo diinta ku toosnow qultu yaa rasul rasuulka allow maa akharu maa takhaafu calaya waxaa ugu badanay aada iiga baqaysahay maxay yihiin fa akhada bilisaani nafsihi markaasuu carabkiisii rasuulku qabtay uma qaala wuxuu yidhi haadaa kan baan kaaga baqaayaa buu yidhi waxaa weriyay tirmidi ibnu maaja sheekh albaanina waa saxiix buu yidhi waxaa kaloo rasuulku yidhi sala alla alay slam yaa ii damaano qaadaaya maa beyna laxyayihi yani labadiisa daan inta udhexaysa waa carabkii moogta yaa ii damaano qaadaaya yani carabkiisa ii damaano qaadaaya wamaa beyna rijlayihi iyo lugihiisa inta udhexaysa waa farjigii moogta adman lahu ljanna oo aan jannadii aniguna u damaano qaadaa waxaa wariyey bukhaari marka macnuhu waa iyaa xaaraantii ka ilaalinaya carabkii hadal xun lagu hadlo ama xataa maaragtay in xaaraantii la cuno yaa ka ilaalinaya oo xaqiisii maarata gudanaya oo hadal wanaagsan in lagu hadlo ah farjigiina sidoo kale yaa xaaraantii ka ilaalinaya oo maaragtay xalaal keliya u isticmaalaya adman lahu ljanna oo aan jannadii u damaano qaadaa aan u ballan qaadaa xadiidka cabdillahi bn abi awfa waxaa ku jirtay in rasuulka sal ly slam uu dikriga alla badin jiray laqwiga iyo hadalka malaayacnigan uu yarayn jiray salaada dheerayn jiray khudbada gaabin jiray kamana san taagi jirin rasuulka sal ly slama inuu raaco tan maaragtay ninkii ka dhintay armalada ah ee uun maaragtay dantu ay hayso amaba maaragtay garoobka ah iyo qofka miskiinka ah oo fa yaqdii lahu xaaja markaa qofku dantii uu lahaa uu maaragtay u dhammaystiro rasuulka sal ly slama oo u gudo iskama aanu weyneyn jirin rasuulka sal ly slam abubakar waxaa laga weriyey inuu maaragtay dhagax afkiisa gelin jiray oo uu hadalka isaga ilaalinayo carabkiisuu farta ku fiiqayo wuxuu dhihi jiray meelaha lagu halaagsamo midka igu tuuray waa kan buu dhihi jiray carabkiisuu ishaaraya cumar bn khataabna waxaa laga weriyey inuu yihi man kasura kalaamuhu kasura saqatuh qofkii hadalkiisa uu bato dhacdhiciisuna waa bataa ibnu mascuud waxaa laga weriyey inuu yihi waxaan idinkaga digayaa hadalka badan qofka waxaa ku filan wixii dantiisa gaarsiiya sidoo kale ibnu mascuud waxaa laga wariyey inuu yidhi allan ku dhaartaye ma jiro wax maaragtay xabsi dheer uga baahi badan carabkii waa in aada loo xabisa buu leeyahay ibnu cabaasna wuxuu yidhi fardaha madmadow ama booran waxaan ka jecelahay buu leeyahay inaan fardaha helo waxaan ka jecelahay buu leeyahay shan arrimood wax aan danku ahayn ha ku hadlin buu leeyahay sababtoo ah aamin kama yahay anugu inaad dambowdo wax aan munaasab kuu ahaynna ama aan dantaa ahayn ha ku hadlin ilaa aada meel munaasaba hadalka aada u hesho waxaa dhici karta qofku yani hadal muhim ahaa inuu ku hadlo laakiin meeshiis meelaan ahayn uu dhigo oo markaa uu dhibtoodo oo dhib soo gaaro qof caaqilana hala doodin kan maaragtay aan caqliga lahaynna hala doodin sababtoo kii xaliimka ahaa haddii aada la doodo ood la muranto waa uu ku dhibsadaa waa uu ka nacaa kii aan caqliga lahaynna waaba ku dhibaaba dhib buu kuu geystaa qofka walaalkaa ahna hadduu kaa maqan yahay waxaad ka sheegtaa wixii aada jeceshahay inuu asagu kaa sheego oo wanaag ah kana daa wixii aada jeceshahay inuu kaa daayo walaalkaana kula mucaamalo wixii aada jeceshahay inuu kugula mucaamaloodo tan shanaadna wuxuu yidhi waxaad u camal fashaa sidii qof og in maaragtay wixii wanaagana lagu abaalmarinaayo wixii xumaanana loo qabsanaayo saasu dhaqan buu leeyahay cabdullahi bni camr waxaa laga weri inuu yidhi waxa aan danta kuu ahayn faraha ka qaad wax aan kuu habboonayn ha ku hadlin wakhzun lisaanaka kamaa takhzunu wariqak carabkaadana u xabis oo u celi oo ilaali sida aad maaragtay lacagtaada u ilaashato anas ibnu maalikna wuxuu yidhi laa yataqi llaaha caza wajalla rajulu aw axadun xaqa tuqaatihi xataa yakhzuna min lisaanihi qofku alle kama cabsado cabsidii waajibka ahayd ilaa uu carabkiisa wax ka celsho oo uu xabiso daawuus ibnu kaysaan waxaa laga weriya isaguna in maaragtay dadku ay ku qabsan jireen warna aamus badanida markaasuu xoogaa ka cudurdaaran jir wuxuu dhihi jiray innii jarabtu lisaani anugu carabkayga waan tijaabiyey buu leey fa wajadtuhu layman inuu xun yahay baan ogaada buu yidhi marka de dad waxay ahaayeen qalbigoodu nool yahay oo meesha looga imaanaya garanaya sidoo kale daawuus laftiisa waxaa laga wariyey inuu yidhi lisaanii sabcun carabkaygu waa dugaag buu yidhi in arsaltuhu akaranii haddaan sii daayo oo aanan xabisin waabay cunaa anuu igu soo jeestaa cataa ibn abi rabax isagana waxaa laga wariyey qolaa mar tiri nawaani markaasuu wuxuu yidhi dadka idinka horreeyey hadal badnaanta waa ay nici jireen oo hadalka badan waxay ku tirin jireen gaar ahaan markaan qur-aan la akhrinaynin ama macruuf la faraynin ama munkar la iska reebaynin ama qofku maaragtay dantiisii aanu noloshiisa uga maarmayn uusan ku hadlaynin yani waxaasoo dhan waxay ka dhigi jireen yani haddaan qur-aan la akrinayn macruufna la farayn munkarna la iska reebaynin qofku dantiisii uusan ka maarmayn adduunka aan ku hadlaynin wax oo maarata hadal malaayacni dadka ay ku tirin jireen buu leeyahay oo aan qiimo lahayn markaasuu aayaddi wuxuu akhriyey oo ina calaykum lxaafidiin miyaad inkiraysiin buu yidhi aayaddaas oo ina calaykum lxaafidiina kuwa wax maaragtay kormeeraya idinla jooga oo wax xifdinaya kiraaman kaatimiina waa malaa'ig wax qoraysa can ilyamiin can ishimaani qaciid baa layidhi midigii biixiba waa lagaa fadhiyaa maa yalfidu min qowlin illa ladayhi raqiibun catiid yacni hadal kuma hadlo ilaa kuwa maarata hadalkaa qoraaya yaa la jooga malaa'ig ah amaa yastaxyi axadukum ma waanu qofkiin ka xishoonayn buu yidhi xataa ibnu rabax baa hadalkii wata ma ogtaha an low nushrat caleyhi saxiifatuhu alatii amlaa sadra nahaarihi yacni waraaqdii uu maalinka maaragtay gelinkii hore oo waraaqdii uu gelinkii hore maanta uu buuxiyey haddii lasoo hordhigo kaana akharu maa fiiha waxa ugu badana ku jira waraaqdaas laysa min amri diinihi walaa dunyaahu wax diinkiisa iyo adduunyadiisiba maarata anfacaya ma ah xasanulbasrin waxaa laga wari inuu yidhi maa caqala diinahu diinkiisa maba garanba man lam yaxfad lisaanahu qofka aan carabkiisa ilaalinin cumar bin cabdilcasiisna waxaa laga wariyey inuu yidhi man aktara dikra almowti radiya min addunya bilyasiir qofkii xusuusashada iyo xusida maaragtay geerida badiya adduunyada wax yar buu maaragtay kaga kaaftoomaa waman cadda kalaamahu min camalihi qofkii hadalkiisa ka soo qaada inuu camalkiisi ka mid yahay oo lagula xisaabtamaayo qalla kalaamuhu fii maa laa yanfacuhu waa uu yaraadaa hadalkiisu uu ku hadlaayo waxaan anfacayn nin baa luqmaan soo maray baa layidhi iyadoo dadku ay la joogaan markaasu wuxuu yidhi alasta cabda bani fulaan alasta cabda bani fulaan oo reer hebe reer hebel miyaad addoonkoodii ahayn qaala wuxuuhi balahaa waa sax alladii kunta tarca cinda jabali kada wa kada ee xoolaha u raaci jiray buurtii taasi taas ahayd qaala balahaa buu yidhi qaala fama aladii balaqa bika maa ara oo maxaa ku gaarsiiyey meesha hadda aan u jeedo ummaddii oo dhan waa taas yani maanta ku ag joogto oo kuu baahane qaala wuxuu yidhi sidqu lxadiid hadalkaygu waa run buu yidhi wa tuulu sukuuti camaa laa yacniinii wax aan muhimii ahaynna maaragtay aad baan uga aamusaa buu leeyahy maanta dhan waa ka aamusanaa buu leeyahy kahratu lkalaam tudhibu lwaqaar yay dhihi jireen salafku yani weynidii iyo haybaddii yay baabi'isa hadalkii badnaa kaasuu baabi'iyaa ibraahim bin cabdilcasiis taymi waxaa laga wariy inuu yidhi qofka muuminka ah hadduu doono inuu hadlo waa fiiriyaa fain kaana kalaamuhu lahu haddii hadalkii maarata uu mid faa'iida kuule uu yahay oo akhriya adduunyama aad ka faa'iidayso takalama uu hadla wain kaana caleyh haddii shar uu ku yahan amsika anhu waa uu ka joogaa qofka faajirkaa laakiin hadalkiisu waa iska daysan yahay marka meelaha lagu sheekaysto waa in aada la isaga ilaaliyo hadalka dembigu uu ku jiro fiixanta iyo isku diradiraha iyo maaragtay waxuu dhibaato keena keliya laga shaqaynayo lagu hadlaayo fadhi kudiraryada ugu daran aada ha la ysaga ilaaliyo oo allaha laga baqo oo qofku hadalkiisa ha ka soo qaado inuu yahay camal la isku xisaabinaayo oo maaragtay ama aada ciqaab ku mudanayso ama aada maaragtay xasanaad iyo ajir aad ku mudanayso wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online